way ba magaalada muqdisho la kaqobaday dood cilmiyeed ka saabsan aytisada lownka horseeda kor dagaal beeleedyada hakana nagadihaano ku mid eh gobolada qaar ee dalka doodu wayba ku qayb galay mas-uuliyiin ku tirsan dowladda soomaaliya culimo ganacsato iyo qaar ku mid eh bulshada xamar doctor abdulqaadir geedi iyo sheekh bashiir axmed salaad oo kulanka ku hadalaya waybayo ka dheeradana walayo diinta iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed iyo ku qabta in yo dagaalaman dad walaale insaanka soomaaliga waa insaan oo mubdac ah oo wanaagsan hadduu helo beled nidaam iyo qaanuun iyo sharci uu ka jiro waxbuu maaragta tari karaa hadduu meel fawdaa joogana isaguna geeskeedu ka samaynaya okay intaan u imaanin marka aathaarta waxaan kaloo isweydiinaynaa yaa ka faa'iidaysta dagaalada dagaalada yaa ka faa'iida horta dagaalada waxaa ka faa'iida tujaar silaax dadka hubka ka ganacsada ayaa ka faa'iida dagaalada dadka isdirira waxba kama faa'iidaan waa ku dhintaan iyagu labada qolo isdirirayso way ku baaba'aan laakiin dadka ka faa'iidaya waa maxay kuwii hubka gadanayay kuwa qaadka gadaya ayaguna maaragtay way ka faa'iidayaan marka mudug haddii la weydiin lahaa maanta imise dagaalada idinkaga dhimatay waxa weeye oo tirakoob uu jiri lahaa wax badan ayaa maaragta la sheegi lahaa marka naftaas dhimanaysa waa waa mid waxaa ka mid a dowladdii oo nooga burburtay dagaaladaas nooga burburtay baa ka mid a waxaa ka mid a ammaankii iyo istiqraarkii oo lumay ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah khadamaadkii asaasiga ahaa oo maaragtay servicekii iyo khadamaadkii oo dagaaladii ku burburay saaad la socotiin maaragtay beledkan aad bay rakiis u ahaayeen u fiicnayd dowladdii waxyaalaha ay ku fiicnayd waxaa ka mid a khaasatan dowladdii maxamed siyaad barre in maaragtay adeegyo bulsho oo waxbarasho bilaasha maxaanku idhaahdaa biyo koronto waxyaalo badanoo serviceah inay dadka ay u suuro gelisay dagaaladii markay dhaceen servicekaas oo dhan wuu baaba-ay servicekiina in la soo celiyo waqti dheer ayay qaadatay dad badanoo hadda dadka ka midana weli servicekii ma gaarin oo korontadii ma hayaan ilaa korontadii waa qaari oo waxaa gadan kara dad lacag lahaa gadan kara marka yacni servicekaas in badan oo sharikadaha iyo ganacsatada iyo service ay ka dambeeyaan ayaa jira laakiin servicekii dowladeed ilaa hadda muhiimkiisii gacanta laguma hayo marka servicekii ayay dagaalada nooga burburay nicmadii midnimadana waa la sheegay labaduba inay maarata ay khayr yihiin nicmo yihiin waa laba nicmo ilaahay ay maarata cauna amray in la ilaasho la waardiyeeyo marka waxaa mooda annaga daan soomaali nahay nicmada diinta iyo salaada waa ilaashanaa waa fahamsannaha inay qiimo leedahay laakiin nicmada midnimada waa naga maqanta inaan fahmno qiimaha ay leedahay haddii midnimo la waayo oo isku dibno la waayo diinta lama waardiyeyn karo diinta waa dayacmaysaa oo hadda waa maqlaysaa soomaali gaalowday maqlaysaa soomaali shiican noqotaa maqlaysaa maarata kuwaasi ka noqda maqlaysaa maxaa yeelay dadku markay wada joogga waayaan oo isweheshiga ay waayaan oo kala tagaan ninkasta diintiisa waa la tegaya meel buu la aadayaan markaasuu dayacmaayaa ta kale diinteennu waxay kaga hortagtay yani khilaafaadka iyo isqabsiga meel kasta oo maar uu ka imaan karo khilaaf iyo isqabsi waa la xalliyey waa la joojiyey maala mucaamalaadka fiir mucaamalaadka beeca iyo waxaa la midka waxaa laga ilaaliyey wax kastoo keeni kara isqabsi yimaada